ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kulan afur soo dhoweyn iyo xog waraysiba isugu jira kula qaatay dhalinyaro tahriibayaal soomaaliyeed ah oo dhowaan laga keenay dalka liibiya kuwaasoo tiradoodu gaarayso boqol konton iyo kow xubnood kulankan afurka ah oo uu soo abaabulay maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda ururada bulshada rayidka degmada xamar jajab iyo ehelada tahriibayaasha waxaana muddadii uu soconayay kulankan uu ra-iisul wasaaruhu ka dhageystay dhallinyaradan warbixin ku aadan waxyaaladii ay kala kulmeen ragga magafayaasha loo yaqaano ee ay gacanta ugu jireen cabdiwaasac oo ka mid ah dhallinyarada muhaajiriinta ee laga soo sanata bixiyey gacanta magafayaasha ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu murugada badnaa ee ay kala kulmeen xabsiyadii ay ku jireen haddii aan dareenkayga ka sheekeeyo kolley miidhiyaha in badan baad la socoteen dullinimada iyo calaadinta caburinta kudulnoolaanshaha iyo handalshadii iyo dhibaatooyinkaan soo marnay maanta soomaali wax ka daahan maaha runtii marxaladahaan soo marray haddii aan dhahdo qodob iyo laba kasoo qado wax aad u foolxun waanaad ka dharagsantihiin waxaan awood ugu weynay walaal soomaaliyeed oo naga dhintay muddo saddex isha aynan aasano marxalad ka foolxun ma jirto wixii la gubayey waad aragteen wixii la dilaya waad aragteen waxyaaba fara badan oo aan maanta inaan ka sheekeeya ay foolxumo tahay ama qalbixumo fara badan keenaysaana way jiraanoo hadallo badan oo afku diidaa jira waxay indhuhu arkaan oo afku diidoo fara badan baa jira markaa waxaan leeyahay walaal haddaad maanta tamar aad walaalkaa ku aasta aad weyday oo meydkii lacag la weydiiyey layidhi haweediha soo dirta lacagtan ilaa lacagtaa laga helayan kama warbixin kartaan marxalad ka foolxun oo lasoo maraa ma jirto runtii waxaan leeyahay dadkeennu markii hore khalad bay u yaaceen cabdiwaasac ayaa dhanka kale sheegay in mar haddii ay ku soo hongoobeen safarkii dheeraa ee tahriibka ay maanta u furan tahay fursado kale oo loo baahan yahay inay si weyn uga faa'iidaystaan waddooyinka noo furan waxaa ka mid a wixii aanu dan shisheeye iyo yurub ka doonanay maanta xaqiiqa dalkaygu taagan yahay dalkaygu waa dal dalawaqasoorana mana anaan fahamsaneen runtii waanu indhala-aynoo daaran dad shisheeye ay dhisteen dal ay qurxisteen baanu damacnay inaanu kusoo noolaano kaayagina waan dayacnay laakiin maanta waxaanu ku baraarugsannahay dalka aanu tegayna inay rag leeyihiin dalkan aanu ka tegayna ka hordayna inaan anagu leenahay taa waan ku baraarugsannahay haddaan nahay dhalinyarta liibiya kasoo noqotay waxaa kaloo aanu ku baraarugsannahay dalkan inaan la naga lahayn ciiduna had iyo jeer ay su-aalna weydiinayso arladu su-aal bayna weydiisay su-aashiina jawaab baa loo baahan yahay dhammaan annaga su-aasha jawaabtii waanu helay laakiin inta nala aragtida iyo aragtida fiican intays inta wadata waxaan leeyahay su-aashaa jawaaba loo raadiyay dalkeenu su-aal bayna weydiinayaa wuxuu leeyahay dadkaygii mee dadkii igu dul noolaa mee dadkan igu dul noolow ma daaqsin baad ku joogtaan mee dareenkii wadananimo su-aashaasuu dalkuyna weydiinayaa waxaa loo baahan yahay haddaba su-aashaa jawaabteedii inagoo bixinayna muwaadinnimada iyo lahaanshaha dhulka inagoo caddaynayna dalkeenna inaynaan ka tegin qodobka labaad aan la dagaalamayna waa maxay waa cudurdaar cudur baa jira ingiriiskii nagaga tago qabiil la ydhaahdo cudurkaasi intuu jiro maanta wax horumaran la ydhaahdo ama aynu dalalka adduunka hiigsan karaa ma jirta himiladeena waa been waxaan nahay ninkii isagoo soo jeeda riyooday intay marxaladda aan taagana waxaan idinkala dardaarmayaan leeyahay annagu inta dhalinyarta liibiya kasoo noqotay haddii aan nahay maanta waanu ka baraarugsannahay qabyaaladda waxa la ydhaahdo waxaan aaminsannahay soomaalinimadu waxay tahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa sheegay inay tahay wax aada looga xumaado xaaladihii adkaa ee ay soo mareen dhallintan waxaana uu xusay inay taasi cashar u noqonayso dhallinta kale ee tahriibka ku haminaysa dhallinyarada waxaan leenahay waddankiina hooyaa timaadeen waxaa la rabaa inaydan ka shallaynin experiencega soo barateen inaad uga faa'idaysaan dhallinyarada walaalihiina walaalkeena cabdiwaasic hadda wuxuu nooga sheekeeyey hadallo qiimo leh walow uu yidhi inta badan ma dhammaystiri karo haddana inta uu nagu yidhaa nagu filan mudan ra-iisul wasaare dhallinyaradaana waxaan rabnaa inay hormuud u noqdaan u horseedaan dhallinyarada kale sidee tahriibka looga istaagi karaa sidee dadkan magafayaasha ee dadka gadanaya beecna ka dhiganaya ee baddana ku ridaya dhallinyaradeenna ee halkaas ku dhammaanaysa sidee dadkaas gacan bir ugu qabanaa iyadana waa midana laga rabo inaan ka wada shaqayno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay khatarta tahriibka naftooda ku waayeen dhallinyaro badan oo soomaaliyeed waxaana uu hay-adaha amniga ugu baaqay in xoogga la saaro sidii looga hortegi lahaa kooxaha wax tahriibiya waxaan leeyahay hay-adaha amniga qaranka ee dalka soomaaliyeed ka shaqeeya meel walba oo soomaaliya ka mid ah haddii aada u jeedo caawa dhallinyarada soomaaliyeed halkan isugu timid waxaa dhibaateeyey dad ajnebiya laakiin la shaqaysta dad soomaaliyeed oo jooga meelo badan oo soomaaliya ka mid ah waxaa la rabaa hay-adaha amnigu inay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaqaban lahaa kuwa carruurteenna dhibaateeyey kuwa carruurteenna ka dhigay saylad haddii aad soomaali tahay oo aad adiguna la baxday magafe waa inaad ogaataa dowladda soomaaliyeed inay tahay madaasho waa kaa daba imaan doonaa waa lagu soo qaban doonaa waa lagaa gaadsiin doonaa maalin baana cadaaladda lagu warkeeni doonaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan leeyahay kuwa dhallinyarada ah oo waddankiina kusoo laabtay waan ogahay anaa soo maray da'diinna oo markaan da'diinna la ekaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego hamiga iyo saraha adduunyada aad filimada ka daawataan oo aad rabtaan inaad aadaan oo aad u qaxdaan idinku iskama lihidina waddan walba oo aad tagtaan waxaad rabtaan inaad u tagtaan inaad laydinkugu dulqaato meesha aad u aadaysaan in laydinkugu dulqaato waa meelaadan idinku lahaynina ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa muhaajiriinta ku soo laabatay dalkoodii hooyo kula dardaarmay inay waddankooda aaminaan dib u dhiskiisana ka shaqeeyaan waxaan idin leeyahay dalkiina kusoo dhowaada uguna soo dhowaada in meelihii aad u socoteen oo kale halkan aad ka dhigtaan dalkan aad dhistaan kuwa idinka waaweyn aad tidhaahdaan qabyaaladda iyo musuqmaasuqa iyo laaluushka iyo nanjeclaysiga iyo laalaabka aqbali mayno inaad tidhaahdaan annagaa soo aragnay meelaan dalkeenna ahayn sida laysugu daciifiyo laysugu gumaysto ma yeelayno mar dambe inaan qaxno haddii aanay jirin rajo annagaa rajadii abuurayna waxaan idin leenahay kusoo dhowaada soomaaliya cusub iyo rajo cusub inkastoo ay dhallinyaradan tahriibayaasha ee afurka la qaatay mas-uuliyiinta sare ee dowladda ay ka warbixiyeen waxyeeladii ka soo gaartay safarkoodii tahriibka iyo murugadii ay u xambaariyeen qoysaskooda ayaa misena waxaa jirta in qaar kale oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ay iminka xusulduub ugu jiraan sidii ay naftooda ugu biimeyn lahaayeen waddadii ay kuwani ku soo hungoobeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho